dhallinyarada soomaaliyeed ee boqolkiiba toddobaatan dadweynaha ka ah mustaqbalkiinnu meeshaasuu jira ra'yigaaga inaad meel la tagtuu jira adiga inaad xor tahay oo waxa aad kula tahay inaad cabiratiduu jira adiga inaad xor tahay ood qofka aad doonto aad doorato adiga aan lagu doonin ayaa mustaqbalkaagu jira adiga inaad xor tahay oo aad isu soo sharaxi karto oo hallay doorto anaa dadka maslaxad u hayee aad dhihi karta ayore yaanagu isticmaalin ee adiga ra'yigaaga iyo awooddaada iyo caqliga aad leedahay isticmaal dhallinyaroy waa halkaas halka fursaddiinna mustaqbalka ay jirto